فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mida guddi ku howlan dhismaha masjidka deegaanka nasrudiin oo hoos taga baraawe oo muslimiinta ka codsaday inay ka qayb galaan dhismaha masjidkaasi xilli dadka ku dhaqan nasrudiin ay xoolo badan ku bixiyeen dhismaha masjidkaasi warbixin ku saabsan dhismaha masjidka ayaad maqli doontaan dhuuxa waraysyada qodobadiisa waxaa ka mida tirada dadka u dhintay cudurka koronafirus ee adduunka oo kor u dhaafay laba milyan iyadoo uu saamaynta ugu ballaaran ku yeeshay waddamada reer yurub barnaamijka dhuuxa sidoo kale caawa waxaan ku haynaa qayb ka mida codadkii laga jeediyey qaybta labaad munaasabad loo qabtay ardaydii ka aflaxay maxadu shareeca taas oo ka dhacday wilaayada islaamiga ah baay iyo bakool caawana waxaa si gaara u dhegaysan doontaan kelimaad ay jeediyeen waaliga wilaayada jubbooyinka sheekh maxamed bishaar iyo nabadoon ibraahim shaacirul islaam oo ah guddoomiyaha nuqadada wilaayaadka islaamiga ah qodobadaasi ayaan caawa barnaamijka ku soo gudbin doonnaa waxaa igala qaybgelaya maxamed cali aadan iyo cali aadan aniga ayaa soo saar oo idila socodsiinaya waa mar kaliya dhuuxa فمنه ارتويت أنا الظامي wagaag waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijka ayaan gudgali doonnaa guddi ku howlan dhismaha masjidka deegaanka nasrudiin oo hoostaga baraawe ayaa muslimiinta ka codsaday inay ka qayb galaan dhismaha masjidkaasi xilli dadka ku dhaqan nasrudiin ay xoolo badan ku bixiyeen dhismaha masjidkaasi warbixin ku saabsan arrinka waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cali aadan oo isaga iyo guddi dhismaha masjidka ku howlan ay booqdeen deegaankaasi ومسجد حينا يهفو إليه deegaanka nasrudiin waa deegaan hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaana dega beesha cinroole oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed deegaanka ayaa sannadihii dambe wuxuu ku tallaabsanayay horumar dhan walba leh ha noqoto xagga bulshada dhismaha iyo waxbarashada waxaana deegaanka ku hareeraysan dhul isugu jira beere iyo dhuldaaqsineed waxaa hadda deegaanka nasrudiin ka socda ololo ballaaran oo lagu doonayo in lagu dhiso masjid weyn kadib markii uu cidhiidhi noqday masjidkii hore ee deegaanka u dhisnaa oo jiingad ahaa وعدنا للمساجد يا رفاق وفيض الشوق حاقا لا يطاق ومسجد حينا يهفو إلينا idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxay dhowaan booqasho ku tagtay iyadoo ay wehelinayso guddi nabadoonno iyo injineerro isugu jira oo u istaagay dhismaha masjidka deegaanka nasrudiin waxaa deegaanka nugu soo dhoweeyey odayaasha waxgaradka beesha cinroole kuwaas oo isaga kala yimid deegaanada ay beesha ka degto gobollada shabeellaha hoose iyo jubbooyinka qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka soo qayb galay munaasabad kooban oo ka dhacday deegaanka ayaa dhismaha masjidka waxay ugu deeqeen xoolo u badan ari iyo lo iyadoona ay jiraan qaar ka mid ah ganacsatada oo ballan qaaday inay bixin doonaan lacago ugu horrayn ogaas ibraahim maxamed nuur ayaa si diiran wuxuu u soo dhoweeyey guddiga dhismaha masjidka ee deegaanka nasrudiin iyo odayaasha waxgaradka beeshi enroole ee ka soo qayb galay munaasabadda iyagoona si gaar ah ugu duceeyey dadkii xoolaha u bixiyey dhismaha masjidka laga bilaabay deegaanka annagan ilaahay wax ka baryaynaa inta hadda xoolaha inta bixisay haddana labadhac ku samaysay waxaan u malaynayaa jaceylka ilahay waxaan ahayn uma samayn ciidna sanka kama gelin dadkii dadkii waxaan u malaynayaa badi waaba laba kaciyeenba oo labadhac labadhac ay sameeyeen dadkii loo dhibay ari ay ku dareen dadkii lacag dhibay lacag kale kusii dareen dadkii ari dhibay ari kale kusii dareen waxaan leenahay maalkiin allah barakeeyo maalkiin allah barakeeyo beeshan ilaahay waxaan leenahay saddex shay oo aad aan ugu dhib qabno ilaaha nagu kaamilo diina qabnaa diin allah noo kaamilo dadka nagu yeera dadka allah noo kaamilo dad fara badan allah hana siiyo dad badan allah hana siiyo oo diintan ilaahay u halgamo muwaafaqo oo ilaahay weynaa waahidka raalli uu ka yahay allah hana siiyo ummadaha jiiraankeena annagana walaal hanaga dhigo
mid ka mid ah nabadoonnada beesha cinroole oo ay waraysatay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka hadlay maraaxiishii kala duwaneed ee uu soo maray masjidka jiingada ah ee hadda ka dhisan deegaanka nasrudiin islamarkaana la doonayo in laga dhiso masjid weyn ee hadda dhismihiisa bilowga yahay wacalaykum asalaam waraxmatullaahi barakaatu inuu ah agii mukhtaar iidin yirow mas-uulinda reer aruulo beesha reer aruulo agi masiga jibaabayna masaajidka oo haanka nun dhisinya oo markii horena oo dirse oo mil oo un oo mawla ayo oodani aguhi mawligii magii un ka banin in oo dhisaa gurniyo oo si oo hulfadaad oo tabaroolo markaasi dadki qaxoota saadiga kawaal oo kale aguhi markii un dhisti dhisnay ka ba'di dhistiina naga dundi oo ba'di tardheelihii naga buugen kadib in un ba'weyn meesha ka dhisani ba'weynina haanka na canfaa waaye oo na qaad waaye wilaayada islaamkana islaamka ka codsanay in un oo masaajid weyn oo jaamic ayna nuun dhise hooshiisa ugadin ilaahay boqorka uhe guul oo naga siisay wilaayada islaamkana gacan midigoo naga qabatay hooshiina kala gadoondi maantana ma rigoognayn marxaladii oo masaajidkiina nuun ka dhisfaday in un rigoogna dhulka un haanka maalinta un ka fadhinana
injineer xaaji xuseen awgaab oo ka mid ah guddiga dhismaha masjidka weyn ee deegaanka nasrudiin ayaa isagana wuxuu dhankiisa u mahad celiyey dadka deegaanka ee kaalinta ka qaatay dhismaha masjidka isagoona si guud ahaan muslimiinta ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka bilowga ah ee dhismihiisa uu ka socdo deegaanka nasrudiin oo hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose bismillaah akhyaaray kuley alxamdulilaah ilaah waan mahadinaynaa khayrkan badanoo noo qabsoomay ilaahay subxaanta dhimnaha noo dhammaystiro waxqabadkiina alxamdulilah ama waxbixintiina alxamdulilah waa mahadinaynaa waxweyn aad bixiseen deegaanka nasrudiin dadka degnaa ama khaas ahaan reer ciroole ilaahay idinku anfaco xoolaha badan aa bixiseen lacagta aa bixiseen geel ariga iyo looda aa bixiseen ilaahay subxaana wa tacaala mawriiqa ka soo bixiseen bedel khayr allah idin gelsho nambarada oo lagu soo tuuraayo iyo fiisi ahaan fura shan konton saddex ewer afar sideed sideed nambar akoon waxaa waaye soddoni kow konton sideed afartan labaatan kow marka ilaahay idin barakeeyo inta ahlal khayrka oo aad taqaanaan oo meel kasta oo ku nool yihiin oo maanta ilaahay subxaana wa tacala masaajid wax ka dhisi karo ama ka dhisa aad niyeysantihiin ha loo wada sheego hala gaarsiiyo khayrka nin kastoo aad jeceshaan waa loo sheegaa inuu ka qayb qaato injineer maxamuud xaaji yuusuf oo isna ka mid ah guddiga dhismaha masjidka deegaanka nusrudiin ayaa isna wuxuu u duceeyey baashi ciroole iyo ugaaskeeda oo uu sheegay inay yihiin dad u heelan khayrka islamarkaana jecel wanaagga
bismillaah alxamdu lilaah asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qowlan sadiida yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum wman yudic allah warasuulahu faqad faasa fawsan cadiima amaa bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mahad ilaahay baa iskale khaaliqa ina abuuray oo ayn isugu keenkeenin ummado badan baa ama bashar badan baa inta isu yimaada meesha ay isugu yimaadaan khayr aan isugu imaan colaad isugu yimaada inay dad dulmiyaan isugu yimaada dhexdooda inay isdulmiyaan isugu yimaada ilaahay casaa wajalle ahaa ciidama dulmin karee inay ku caasiyaan isugu yimaada ilaahay isugu keenkeenay inaynu beytka ilaahay adduunka ugu jecel yahay wa anna almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axada masaajid ilaahay oo koonka oo dhan iyo waxa uu khalqay oo dhan abuurtay yuu si gaar ah u tilmaamay istinaa'iya masaajidka rabbigay inuu leeyahay allahu akbar waxaan u mahad celinayaa beesha waxaan u mahad celinayaa ugaaskeeda oo aad iyo aad addoon qiimo badan maasha allah wixii wanaagsan maasha allah baa la yidhahdaa ilaahay baa loo loo tiiriyaa wixii wanaagsan waxaa idin hogaaminaya addoon maasha allah burhaan fiican ay ka muuqato burhaan midnimo ay ka muuqato burhaan diiljacayl ay ka muuqato burhaan ummaddiisa inuu mideeyo ay ka muuqato baa idin hogaaminaya xaqiiqadu sidaa wey sida aad noo soo dhowayseen oo karaamada leh sida aad nooga soo qayb gasheen odayaashiinnan waxgaradka ah ee beesha si aad noo ixtiraamteen oo noo noo casunteen oo shirka noo soo dhowayseen oo jacaylka noo tusteen iyo ehelnimada iyo gacaylka mahaddaasna odayaashaan gaarka ah oo reerka ayaan u soo jeedinaya wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa waxaa aad ugu socda dhismaha masaajidda cusub iyadoona la dayactirayo kuwii xilliyada fog la dhisay waxaana dhammaan hawshaas qarashka ku baxaya bixinaya dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee ku sugan gudaha iyo dalka dibaddiisa dhowaan ayay ahayd markii masjid weyn oo dabaq ahaan u dhisin laga dhisay deegaanka kuwinbarow ee gobolka shabeellaha hoose waxaana masjidkaas uu ku dhismay isxilqaan iyo iskaashi ay sameeyeen bulshada muslimka ah ee ku nool kuwinbarow iyo kuwo kale ee ku nool dalka dibaddiisa diinta islaamka ayaa bogaadisay dhismaha masaajida oo ah goobaha ugu khayrka badan waxaana qofkii masjid allaha dartii u dhisa ama ugu qayb qaataa uu allaah u ballanqaaday inuu guri ugu dhisi doono jannada ummadda soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa ummad aad u diinjecel si hagarla'aan ahna ugu qayb qaato dhismayaasha masaajidda iyo goobaha khayrka waxaana masjidka cusub ee hadda laga dhisayo deegaanka nusrudiin ee gobolka shabeellaha hoose uu u baahan yahay garab istaag dadka muslimiinta si masjidka loo dhiso muslimiintana ugu cibaadaystaan
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
haddaba mar kale injineer xaaji xuseen awgaab ha inooga celiyo nambarka iyo akoonnada ay lacagaha ku soo diri karaan dadka muslimiinta ah ee doonaya inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka cusub ee laga dhisayo deegaanka nusrudiin ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose nambarada oo lagu soo tuuraayo iyo fiisi ahaan fura shan konton saddex eber afar sideed sideed nambar akoon waxaa waaye soddon kow konton sideed afartan labaatan kow فمنه ارتويت أنا الظامي xagaagka goordha waxaan soo wadnaa codod laga jeediyey munaasabadii loo qabtay ardayda dhammaysatay waxbarashada machadu shareeca laakiin iminka waxaa idinku soo maqan maxamed cali aadan oo noo soo koobaya wararkii ugu waaweynaa caalamka waxaana ka mid ah dadka korona virus u dhintay oo kor u dhaafay laba milyan oo ruux iyo xukuumadda kaabuul oo xasuuq ka geysatay waddanka afghanistan هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين
waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka xukuumadda kaabul ayaa xasuuq baan u geysatay dadka rayidka ah ee ku nool waddanka afghanistaan iyadoo ay weli socdaan xadgudubyada ay geysanayaan ciidamada xukuumadda kaabul ayaa waxay labadii isbuuc ee lasoo dhaafay qaadeen soddon iyo afar weerar kuwaasoo ka dhan ah dadka rayidka ah duulaanadan gardaro ayaa waxay ka dhaceen sagaal iyo toban gobol oo ka tirsan gobollada waddanka afghanistaan waxaana ka mid ah gobollada faraah takhaar maydaan wardeg baktiyaa waadikandi khooste kandahaar kasni helman lowjar badakhshaan nanjahaar haraat iyo gobollo kale weeraradan bahalnimo ayaa waxaa lagu dilay soddon iyo siddeed ruux halka lagu dhaawacay soddon iyo afar kale waxayna ciidamadu dumiyeen laba masaajid halka ay burburiyeen shan iyo toban guri lix xarumood oo ahaa goobo ganacsi afar gawaari iyo agabyo kale ay lahaayeen dadka rayidka ah imaaradda islaamiga ee afghanistan ayaa cambaaraysay weeraradan iyadoona dhammaan dadka ay qusayso arrintan u soo jeedisay inay caddeeyaan mowqifkooda ku aadan xadgudubyadan baahalnimo ee lagula kacaya dadka rayidka ah tirada dadka u dhintay cudurka koronafirus ee adduunka ayaa kor u dhaaftay laba milyan iyadoo uu saameynta ugu ballaaran uu ku yeeshay waddamada reer yurub waddamada caalamka ayaa walaac xoogan ka muujiyey tirada dadka ugu dhimanaya dunida cudurka loo yaqaano koronafirus oo sii siyaadaysa iyadoona ka saramartay laba milyan halka ururka caafimaadka adduunka uu ku baaqay in ololayaal tallaal laga bilaabo dhammaan waddamada inta lagu jiro boqolka maalmood ee soo socda si loola dagaalamo cudurka korona agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada jeneefa ayaa yidhi waxaan doonaynaa inaan aragno ololayaal tallaal oo ka bilaabmo waddan kasta boqolka maalmood ee soo socda halka ololaha tallaalka ee ka hortaga fayruska korona uusan weli ka bilaaban ilaa iyo waddamada qaniga ah mooye dhinaceeda guddiga gurmadka degdega ah ee ururka caafimaadka adduunka ayaa walaac xoogan ka muujiyey sida uu adduunka ugu faafayo fayruska cusub ee ka midka ah korona isagoo ugu baaqay bulshada caalamka inay ballaariyaan howlahooda ku saabsan taxadarka si ay uga gaashaantaan nuucan cusub ee sida xowliga ah u faafa wadarta guud dadka adduunka uu dhan uu ku dilay korona ayaa waxay maraysaa laba milyan lixdan iyo lix ruux halka uu soo dhitay sagaashan iyo saddex milyan saddex boqol labaatan iyo kow kun iyo toddobaatan bukaan sida lagu sheegay tirakoob ay samaysay wakaaladda wararka e f b oo soo xiganaysa tirakoobyo rasmi ah oo ay ku dhawaaqeen mas-uuliyiinta caafimaadka jamcihii shalay yurub waa qaaradda ugu badan ee uu saameynta ku yeeshay cudurka koronafirus marka loo eego qaarad ahaan waxaana ku dhintay dad gaaraya lix boqoliyo konton kun shan boqoliyo lixdan ruux waxaana ku xiga koonfurta ameerika iyo karibiyaanka oo ay ku dhinteen shan boqol labaatan iyo afar kun afar boqoliyo toban ruux waxaana kusii xiga maraykanka iyo kanada oo uu ku dilay dad gaaraya afar boqoliyo toddoba kun iyo sagaashan ruux wadanka jarmalka ayaa diiwaan geliyey laba iyo labaatan kun saddex boqol lixdan iyo sideed kiisas cusub afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay marka la ysku daro tirada guud ahaanna waxay gaaraysaa laba milyan iyo sagaal boqol konton iyo sideed bukaan sida uu sheegay machadka robert koch halka haweeneyda la taliyaha u ah angela markel ay ku baaqday in la adkeeyo xayiraadaha walaacyada wadamada caalamka gaar ahaan kuwa reer yurub ayaa hawada isku sii shareertay kadib markii shirkadda bifizer ee soo saarta tallaalka ee shalay ku dhawaaqday in soo saarista tallaalka ay hoos u dhici doonto dhammaadka janaayo ilaa horaanta febraayo sababa la xiriira isbeddel ku yimid wax soo saarka shirikadda islamarkiiba waxaa war ka soo saaray arrintaa kasoo yeertay shirikadda bifizer wasiirada caafimaadka lixda loo xubno ka ah midowda yurub mas-uuliyiin ka tirsan dowladda faransiiska ayaa waxay sheegeen in dalka faransiiska ay qasab ku tahay inuu wax ka bedelo heerka tallaalka ee ka dhanka ah fayruska korona sababa la xiriira hoosudhac xoog leh oo ku yimid soo saarista tallaalada bifizer toddobaadyada soo socda hindiya oo ah waddanka labaad ee ugu tirada badan dadka uu soo ritay koronafirus ayaa waxay bilowday ololo tallaal si tallaalkaas loo gaarsiiyo soddon milyan oo qof taas oo ah mid adag maadaama kaabayaasha dhaqaale ee dalku uu yahay mid liita iyo dadka oo ka shakisan waxtarka tallaalada faafitaanka cudurka ayaa kusii xoogeystay inta badan dalalka adduunka toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay iyadoo si maalinla ah loo diiwaangelinayay todobaboqollabaataniyoafarkuniyotoddobaboqoloo kiisas ah sida laga soo xigtay ururka caafimaadka adduunka nuuca cusub ee korona ee laga helay waddanka ingiriiska waxa uu ku faafay ugu yaraan konton waddan oo ku kala yaalla qaaradaha adduunka oo dhan halka la rumaysan yahay in nuuca cusub ee ka muuqda koonfur afrika uu ku faafayo ilaa labaatan dal si kastaba ha noqotee ururku wuxuu tixgelinayaa in qiimeyntan ay tahay mid aan la fahmin dowladda ingiriiska waxay go-aansatay in xuduudeeda ay ka xirto dadka ka imaanaya wadamada laatiin amerika iyo burtuqal sababa la xiriira nuuca cusub ee laga helay wadanka baraaziil oo dhaca qaaradda laatiin amerika sidoo kale dowladda burtuqal ayaa ku dhawaaqday xayiraad cusub oo lagu soo rogo wadanka kadib markii nuuc cusub laga helay wadanka baraaziil dowladda faransiiska ayaa waxay ballaarin doontaa bandowga lagu soo rogo waddanka oo dhan waxayna u baahan doonaan dadka ka imaanaya waddan ka baxsan midowda yurub inay soo bandhigaan baaritaan ay ku xaqiijinayaan inaysan qabin cudurka korona faransiiska ayaa diiwaan geliyey konton iyo saddex kun iyo sagaal boqol oo dhimasho ah sanadka laba kun iyo labaatanka marka loo eego sanadkii ka horreeyay koror dhan sagaal boqolkiiba sababo kala duwan awgood oo ay ugu muhiimsan tahay koronafirus sida laga soo xigtay qiimeynta kumeelgaarka ah ee la shaaciyey jimcihii lasoo dhaafay dowladda talyaaniga oo isku dayeysa inay la timaado tallaalo dheeraad ah oo lagula dagaalamayo in cudurka uu kusii faafo waddanka ayaa haddana waxaa jira in cudurka uu si ba-an ugu faafayo gobollada waddankaas heerka fayraska ka dillaacay waddanka sbain in ka badan toban laab ayuu laba jibaarmay bil gudaheed sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka faafidda sii kordhaysa ee nuuca cusub ee korona ayaa sidoo kale dalalka uu ku faafayo waxaa ka mid ah waddanka shiinaha kaas oo karantiilay labaatan kun oo qof oo degan miyiga gobolka hobiya sida laga soo xigtay warbaahinta waddankaas isku soo wada duuba cudurka korona ayaa weli faraba-an ku haya wadamada reer galbeedka iyagoo ilaa iyo hadda u taagla inay wax ka qabtaan halka wax kaqabashadiisana ay ka muujiyeen xaalad quus ah wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin حياة تعج مع الميت هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه
حياة تعج مع الميت فمنه ارتويت أنا الظامي
habeenadiina soo dhaafay waxaan uuxa ku soo gudbinnay kelimaad ay jeediyeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin odayaal dhaqan culumaa uddiin iyo marti kale oo lagu casuumay munaasabado lagu kala qabtay degmada ceelbuur iyo deegaanka buulo fulay kuwaasi oo lagu dhiirigelinayo dufcada labaad ardayda dhammaysata waxbarashada maxadu shareeca codadka ayaa weli socda habeenadan ah waan soo gudbin doonaa insha allah caawa waxaan idiin haynaa sheekh maxamed bashaar waaliga wilaayada jubbooyinka iyo nabadoon ibraahim shaacirul-islaam oo kelimaad ka jeediya munaasabadda waxaan ku hormaraynaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah الحمد لله خلق الخلق تفضلا واصطفى من عباده رسلا بعثهم مبشرين ومنذرين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد قال الله تعالى في كتابه العزيز قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون وقال تعالى ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون وبعد maanta in sha allahu tacaala waa maalin farxadeed waxaan bacda xamdilaahi aan u mahadnaqayaa dhammaan intii soo diyaarisay xafladdan iyo munaasabaddan iyo intii ka qayb qaadatayba ilaahay subxaanah wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro uuna ugu horeeyo amiirkanaga abu cubayda xafidahu llah waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhammaan wilaayaadkii ayaguna hirgeliyey ayna ugu horeeyaan wulaaddii isku dhabarjebiyey hirgelinta macaahidda sharciga iyo dhammaan qabaa'ilada soomaaliyeed iyo nuqabada iyo salaadiinta howshaas u istaagay hirgelinteeda waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhammaan intii ka faa'iidaysatay ee ardaydii tirada badneed ee wilaayaadku dhan ay ka faa'iidaystay jazaahum allahu khayran gaar ahaan kowkabada hadda horteenna fadhisa ee machadka shareecada ka soo baxay ayaguna intii ay wax soo baranayeen maantayna gebagabadii ay marayaan waanu u mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo juhdigii iyo dadaalkii dheeraadka ay ku jireen waxaan kaloo aan kusoo gebagabeynayaa mahadnaqa dhammaan culummada iyo macallimiintii ardadan waxbarayay min laga soo bilaabo macahiddii qabaa'ilada ilaa machadka caaliga ah ee shareecada iyo maktabkii gacanta ku hayay intaba oo ahaa maktabu dacwa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaantood miisaanka xasanaadka ha u saaro waxaan is odhanayaa maantay waa waxaa la goosanayaa himaartii himaartii baa la goosanayaa mirihii baa la goosanayaa in sha allahu tacaala wayna sii socon doonaan mar walbana in sha allahu tacaala qeyb cusub ayaa soo bixi doonta oo waxa weeye macaahiddii maanta way miro dhaleen way miro dhaleen markii hore waa la abuuray haddana waxaa la goosanayaa mirihii baa la goosanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walba oo ka shaqeeyey ama fikrad ku lahaa ama lacag bixiyey ama u sacyiyey ama ka shaqeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada ha ku geeyo intaas kadib waxaan rabaa inaan saad cinwaanka ka aragteenba cinwaan yara oo la yidhaahdo liyahlika man halaka can bayinah wa yaxyaa man xaya can bayinah oo aan rabo in sha allahu tacaala inaan tawjiih aan in sha allahu tacaala aan halkan u mariyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta muslimiinta ee soomaaliyeed oo maanta maraya marxalad aad iyo aada u culus maadaama ay hortayda fadhiyaan dhammaan nuqabadii wilaayaadka intooda badan iyo golihii nuqabada soomaaliyeed maanta ay hortayda fadhiyaan waxaan rabaa insha allahu tacaala risaaladaas inaan waxa weeyaan ayaga aan gaarsiiyo ayaguna ay sii gaarsiiyaan waxa weeyaan ummaddii kaloo ka dambaysay maantay geeska africa ama gaar ahaan soomaaliya marxalad aada iyo aada u culus bay maraysaa maadaama aan dareemayno muddo dheer in cadowga ilaahay uu isku dayayey in ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed waxa weeyaan diintooda laga baabi'iyo oo laga dhigo dad calmaaniyiina in badan bayna isku dayeen dalal badan baa arrinkaasi isku dayey haddana maantay meel aada iyo aada xasaasi u ah ayay marayaan waxaa loo soo wakiishay dad waxa weeyaan aan dal iyo diin iyo dhaqan midnaba aan fiirinaynin oo diyaasbar ah oo loogu talagalay in ummadda ay dhumayaan waxaan dareemaynaa in maanta ay fashilmeen dowladihii ama kufrigii hore oo hore loo dhisay inay horey u dudumeen oo waxa weeye fashilmeen midba midii ka dambaysay waa fashilantay haddana insha allahu tacaala tanna way fashilmi doontahay oo hadda inay fashilmaanba waxaad ka dareemaysaan maalmahan idaacaadka iyo warbaahinta isqaqabsigooda iyo maxaa la yidhaahdaa taagdaradooda ilaahay waxa uu leeyahay yukhribuuna buyuutahum biaydiihim wa aydi lmu'miniina faactabiruu yaa uli labsaar ayaga ayaa isduduminaya mar walbaba yukhribuuna buyuutahum biaydiihim bay ku duduminayaan wa aydi lmu'miniina insha allahu tacala waa lagu dudumin doonaa waxa ay dhisayaan faactabiruu yaa uli labsaar
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed abu cabdallah oo ka hadlayay munaasabadda iminka waxaa idinku soo maqan sheekh maxamed bashaar oo isna kelimad ka jeediyey munaasabadda loo qabtay ardayda ka badan boqolka arday ee ka aflaxay macadu shareeca الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتا كبعدي إلهي بام هاد مضن نغادقي أمد مسلمين أهل التوحيد أهل الجهاد نوليسي سنة النبي عليه الصلاة والسلام عالم كي سقوتكي إن لدوغه oo god la geliyo oo laga tega ummadda ay isu bahaysatay sunnadaasi jihaadka ah cilmigii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyiga ahaa ee samaawiga ahaa ee ilaahay koonkan ugu talagalay inuu ahaada xaakimka xukumo oo ka taliyo ummaddaasi soo noolaysay ee baraarujisay caalamka allihii naga dhigay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala towfiiqdaasina waafajiyey haaniyan waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadi ah in manhajka aan qaadannay oo ilaahayna waafajiyey oo qiyaadada almujaahidiin fii sharqi afriqiya ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sadaad kaga dhigay inuu ahaadaa manhaj mutakaamil ah xag jihaad xag tacliimeed xag akhlaaqeed xag maartay maxaan ku rahdaa dhaqaalo intaba ummaddu inay ka baraarujiyeen oo ay ummadda noloshoodii soo celiyeen cadowgoodana ay tusiyeen allahaasi sidaasi noo waafajiyey baa haddana ku mahadsan cilmigan waa cilmi ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay soo degsaday koonkan ilaahay ugu talagalay in lagu maamulo lagu maamuuso wixii asaga ka soo harana waa jahli cilmigaani wuxuu ku dhaxal siinayaa khashya ilaahay subxaanahu wa tacaala maxabbada ilaahay subxaanahu wa tacaala cadamada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau ku tusinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad iska ilaaliso innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dhaxal siin cabsihi ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigan wuxuu ku dhaxal siinayaa inaad marto dariiqii jannada waddadii jannada ilaahay lagu gaari lahaa weeye xadiidkaa halkaa ku qoran ina almalaa'ika la tadacu ajnixatahaa malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala baa waxay dejinaysaa garbaheeda yay u dejinaysaa liqaalib alcilmi cilmiga la sheegaya waa cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala waa cilmu shariica weeye ma ahan cilmigii maadiga ahaa ma ahan cilmul maartii maxaan ku rahdaa kale ma ahan dhaqanna ma aha waa cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala daalibul cilmiga raadinaya cilmigaas oo u darbaya baranaya bay malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala garbaha u fidinaysaa ridan raadi ahaansho ay ka raalli tahay waxa ay maaragtay maxaan ku raha uu baranaya daalibkaasoo uu raadinaya waana dariiqii ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa lagu gaari lahaa waxaa sii caddaynaya xadiidka nebiga calayhi salaatu wassalaam man salaka طariiqan yaltamisu bihi cilman aw fiihi cilman sahala allahu lahu طariiqan ila اljanah xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam baa isagana sii caddaynaya cilmigan wuxuu ku dhaxal siinayaa wax alla waxa koonkan ku nool oo noolo ah ama jamaadaad ah ama bad ku jiro ama berri jooga in qofka daalibulcilmiga ah ay u duceeyaan ka raalli noqosho ay ka raali yihiin dhammaanta ama ay ka raali yihiin cilmigaas uu baranaya iyo waddada iyo dariiqa uu hayo ay ka raali yihiin cilmigan ilaahay subxaana wa tacaala asagaa ku ilaalinaya wuxuu kaa ilaalinaya min azalali watakhabud inaad macnaha kufkufto inaad maarata leexato inaad dariiqa ka dhunto ayuu kaa ilaalinaya baynamaa maalkaada uu kaaga baahan yahay inaad adigu ilaaliso oo aad waardiyeyso oo aad ka waardiyeysa lusuusta aad ka waardiyeysata wixii soo gelaya maalka asagaa kaaga baahan waardiye iyo daba orod laakiin cilmigu asagaa ku waardiyeynaya oo ku xaracsaynaya waa farqiga u dhaxeeya adduunyada aan raacnay iyo cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaalaana farqi udhexeeya weeye cilmigaa ninkii barto ilaahay taqwadiisa ayuu dhaxal siinayaa taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala ood heshaa oo uu ku tusiyana cilmiga ilaahay oo ilaahay kuu furay macnaha maarata wattaqu llah wa yucallimukum allah ikhwaanay marka cilmigan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay rasuulkiisa waqul rabbi zidnii cilma uu leeyahay nabiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi isagoo ka hadlayo cilmiga ilaahay la soo saaray hanuunka ilaahay la soo saaray nafciga uu leeyahay iyo fawaa'idda uu leeyahay iyo maaragtay maxaan ku raha qiimaha uu leeyahay isagoo wax nagu tusaalaynaya nabigu wuxuu ku miaaliyey roob da-ay oo kaleeto kumaayuu ku miaaliyey maalanii waa maalu maa bacaniya allahu min alhuda wannuur tusaalahayga iyo waxa ilaahay ila soo saaro hanuun iyo nuur ah ka maali hayfin roob ayuu la mid yahay roobkaasoo ku da-ay dhul dhulkii uu ku da-ay saddex qaybood ayuu noqday qaybi biyihii bay cabtay waa ku noolaatay waxay soo saartay daaq waxay soo saartay caws waxay soo saartay nagaar waxay soo saartay calayn khalqigiibaa ku noolaaday ummaddiina waa ku noolaatay qaybina biyihii ma aysan cabbin way celiso waa kaydisay waa xifdisay makhluuqii ku dul noolaa oo adduunyo lahoo xasharaad lahoo xayawaanaad lahoo dad leh baa maaragtay ku intifaacay biyihii bay cabbeen dadka xoolihii waraabsadeen beerihii bay ku waraabsadeen waa ku intifaaceen biyihii asaga ah waxa weeyaan ummad kalaa ku intifaacday qaybina mana cabbin mana qaban inuu ku da-ay iyo inuusan ku da-inna waxba kama ogo cilmiga marka ilaahay nabiga la soo saaray bani aadamkii ilaahay ugu talagalay saddexdaa nooc ay noqdeen dad cilmigii ilaahay bay barteen siduu u ahaabay u barteen ilaahay baa waafajiyey ilaahayna subxaanahu wa tacaala cilmigiisuu u furay way barteen way ku camal faleen khalqigiina waa ugu yeedheen waalcasri ina alinsaana lafii khus ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat watawaasow bilxaqi watawaasow bisabri aayaddaanaa shamlisay saddexdii noocba waxa weeyaan maaragtay maxaan ku rahdaa kii khasaaray waa arladaasi roobka ku da-ay oo aan biyana cabbin biyana qabanin inay qoyday iyo in kalean waxba laga ogaanin ama dhulka bacaadka ha noqdo ama dhulka cusbooleyda ha noqdo roobkii ku da-ay in lagu simbir raaxdoo dhibaato u keenamo wax kale lagama intifaacin waa kuwa khasaaray ina alinsaana lafii khusrin khasaarada kuwa ku jiro wey kuwana waxa wey waa kuwii ku intifaacay ila aladiina aamanuu wacamilu asaalixaat waa kuwii ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaanka siiyey camalka wanaagsan ilaahay waafajiyey markay labadaasi kulmiyaan alcilmu waalcamal dacuu ila annaas dadkii haddana ugu yeedhay ku sabray dacwadii ayadahayd iyo yeeriddii ayad ahayd ummadda ugu sabray weeye qaybta saddexaad cilmigii waa hayaan laakiin fahamkoodii iyo garashadoodii baa kooxdaani meeshay gaartay aansan gaarsiisnayn cilmigii baa laga baranayaa waa laga qaadanayaa waxa weeyaan khayr bay hayaan laakiin fahamka qoladan ilaahay u furay ayaa laga yaabaa inuusan ilaahay u furin ayagu laftooda khayr kama marno mid mid kastoo labadaa daa'ifo ka mid ah mid walba khayr kama marno ikhwaanay markaan oo hadalkayda soo gaabinayo waxaan leeyahay dariiqaani ay xarakadu qaadatay waa dariiq naajix ah waa dariiq yacni muhmir ah waa dariiq u baahan in loo wada istaago waa dariiq u baahan inaan intaan in ka badan aan haddana juhuud kale kusii bixinna ummaddaa in la beeray rabtaa in la tasniiciyo la sameeyay rabtaa la dhaliyo intaan maanta fursadda haysanno wakhtigaa haysanno allihiina waafajiyey annagoo kaalmaysanayna waxaan leenahay juhuuddaa iyada ah aanu ka faa'iidaysanna wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed bashaar iminkana waa nabadoon ibraahim shaacirulislaam guddoomiyaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ah oo isna kelimad ka jeediyay munaasabadda السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله إلهي بمحل تبارك وتعالى marka ugu horreysa naga dhigay ummad muslimiin ah awaamiirtiisa u hoggaansan qolkiisa ku dhaqmaysa oo rasuulkii uu soo diray wixii lala soo diray ogol allihii naga dhigay oo ummad haddana naga dhigay jihaatanta oo mujaahidiin ah allahaas ayaan u mahad celinaynaa mahad aan waxba laga reebaynin oo dhammaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa bacda xamdillaahi aniga waxaan rabaa inaan ka hadlo ta'siisulmacaahid ee runtii fikirka qof unbuu lahaa ama labo ama saddex qof baa ilaahay subxaanahu wa tacaala caqliga saliimka oo ilaahay siiyey intuu tuujiyey oo baarbaaray ayuu fikraddan ka soo saaray in macahad qabaa'ilada loo yeero nuqabadii iyo waalidiintii loo yeero oo macahad la uruuriyo oo dhaqaalo laysku dardaro oo macahad la furo oo arda la isugu keeno markii laba sano ama saddex sano ay ka taqarujaan macahadkii oo qabiilka haddana xarakadii ay gacanta ku qabato oo la wareegto wixii mumtaaz ah haddana macnaha dheeftan iyo mirahan laga soo saaro arrinkaas waa arrin nadiif ah oo saliim caqli saliim buu ahaa rag laba u kala baxa mad rag baa la yidhahdaa madna rakaal baa la yihahda waa laba hal qeyb waa madna rarrafaa la yihahda rarrafe mad waa rafakaal baa la yidhahda raggu waa ninka caqligaa saliimka ah keenay oo caqligiisa tuujiyey oo fikriddan saliimka ka soo saaray rakaalku waa ninkii la qabtay warkuu soo booday warkuu maqlayba waa ninkii la sarar qabtay oo la qabtay oo la taabageliyey rarrafaha waa ninkii ka hor yimid oo aniga xilligaan ma qabo waktigeeda lama joogo waxaas awadu waa ujeedaa khalkhal buu kugu gelinaya mid kale asagana rafakaal baa la yihahda ninkaana la qabuu leeyahay marka caqliga rarrafe iyo rafakaal lama rabe caqligii rag iyo rakaal baan maanta inta ku joogna waxaana soo gaarsiiy halkan waa caqligii rag iyo rakaal rarrafe iyo rafakaal waxba kuma laha meesha marka waxaan rabaa nuqabada soomaaliyeed si ay kastoo warkayga ay u maqlayaan goob kastoo ay iga maqlayaan meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa annagoo ugu dhowaanayno oo diintiisii ugu nusriyeynayno oo kutubkiisii iyo shareecada islaamka ku tadbiiqinayno oo ku dhaqangelinayno inaan macaahiddii sii furno oo macaahiddii la sii wado oo la ballaariyo oo kii hal mar furay mar labaad furo oo kii mar labaad u furmay mar saddexaad haddana furo kii mar saddexaad dad baa jooga saddexa ma dufcidii saddexaad hadda jooga oo qabiilada ah dufcidii saddexaad ninkii joogan haddana tu afaraad inuu furo dadka aan weli ragga soo gaarinna fadhiga inay ka kacaan haddii wax allaale wixii karaankeeda ay soo saarto wanaag waaye dadka waa la jirta ma harin war toban qof haddaad soo saari karto ilaahay subxaanahu wa tacaala laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wusacaha idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum faataquu llaha ma stadactum shareecada islaamka waa waasac ilaahay nama cihiirinin waxa aan tabar u haynin nama saarin markaas beel kasta waxaa la rabaa wixii tabarteeda ah ama karaankeeda inay soo saarto waxaan la hadlaa in waa nuqabada soomaaliyeed oo guud oo inta ku hoos nool walaayaadka islaamiga iyo inta nala fikirka ah ee laakiin ku hoos nool meelaha gaalada maamusho ama meelaha oo khaarijka naga ah oo soomaaliya ka baxsan laakiin nala fikirka ah inay macaahiddu furaan haddii meesha uu beesha degto ciriiri tahay oo cadowgu uu ku badan yahay oo meel kaloo laga furo walaayaadka lagama waayo in sha allahu tacaalaa haddii naloo baahdo inaan la ergeyno waa la ergeynaynaa laakiin hadda ergi wax looga baahdo ma jiraan dalku waa dalka islaamka ummaddu waa ummad islaam waa dad wala walaalo ah wax hadda geeka maanta ma ahad xaggeen ku dhista oo la isugu ergeeyo haddana ergi kale loo baahdo maba yaallaba meesha jasaakum allahu khayr marka waxaan leeyahay arrinta ayada ha lagu dadaalo macaahidda ha la furo ha la labalaabo juhdi badan ha lagu bixiyo ilaahayna ha loogu dhowaado insha allahu tacaala marka waxaan leeyahay arrinta ayada ha lagu dadaalo waalidiintana nuqabada hala sar qabtaano wixii nuqabada keenaan oo khayraad ah waalidiintana waxaan leenahay insha allah oo ka codsanayna inay la qabtaan oo arrinta ayada la sar qabtaan hal tix baan kusoo gebagabaynayaa oo aan ugu talagalay oo difaaca rasuulka aan ugu talagalay oo nicmat lislaami wa nicmat liimaani alla ninka deegi nabaqaanu muxamed ey naska qur'aanka iyo sunnaha nabiga naxwi iyo sarfo nooc walboo aalada nahri iyo nadmiba sida nushatlalbaabka iyo nahrulwuruudka sida nin dhahayaalan naseexe nooc walba ee culammada ninka nag naga hayd nabigeena suuban sala allahu calayhi wasalam gaalkii naco nasabshay walka sheega naqarto usuba wadadeen nakatiinka nabhalasiyo neefta madiinka hirinta naaska korku ee naxriga dhatiyo meelo nagnagatad ee midada nab halku kusiyo nafta halku gooyo naharis ayliya suubinayna nascad haka orore ka nuxnuuxsan nacas kiristaanga nakaax aan ka dhalana nuudo ka oloola galay nijaasada inay isku dhagaan naxali akhriyaaw noqolo intii habora naba muxamedna sabshay ka ay saasna nabadkalanamiyaho nacasnamuwa naftageea kuwa guhaase ay naqnay adduunkaba intiina muslima ka nooli nasaare iyo yahuud iyo nabagaana soo banaayay horba nabad ma naqne naceeble indhahay nimankan faransiiska ee nabiidka iyo khamraga dhammaayo nuudo iyo liwaad iyo nimankii reer luud waliila ka nacnida soo sameeyo nasaariha ku jeedaan namruud iyo fircoonga nasabsha karoog nacaska makorolema ee nicolas sarcosin hada noocan ahay warnatanigan qurmoonka badan inay nabagaana caayo taasna nabadka hala nimiyow nacasnamuwa naftigee kuwa gota ay naqnay adduunkaba intiina muslima ka nooli naba aadam intay dhali nabiyullaahi muxameda na sabsanay naslijay qureeshuwa nabiyullaahi ibraahiima nasabshay kiroog nabaga nuur badanaay jasadyay nadiif ahay nasaarada aayahayta nacaleenkiisu ka socdaaba ku nadiif badanaayeen naxali ma akhriyayne nashoyaanu naxwo malha barneen naasirka aan waxyoodi nubia biiqra ayaa la arhay nabiyadaalaka khatam mu'miniintana naxariisa aan lahay gaalada nacaba aan haay nabagii noocagaas haaye na askirishtaanga nakaaxan ka dhalana nuudo ka oloo la galay nijaasada inay isku dhagaana naxli akhriyaaw noqollo intii haqor inina sabshay walka sheega saasa nabadka hala nololan adduunyo neecaw la sheego male iyo nuxur la sheego male in neecaw maca ay naqnay nafti geekuhaas geekuley guhaase intii adduunka midna muslimka ka nooli nooli lacageed in naka number account na kublika soo naadada liseed neef baha naaburey neefataada laha kubay naadiyow kan ogad nus anikin ka daraleyli gurow nambarala ka qorqora nayla jaliy una naqano natnigan qurmowna nabagaana ayaw unku nus reeya waayna nimiyowna asnamuwa naftigee kuwa gota ay naqnay adduunkaba intayna muslima ka nooli haddii dukaan una naqshadayno noocun maa badeeca una ka naashinaashino tabeelo nuur badano nooc walba ka qoranyi wejiga nabliinku ka sii gabarba nuur badanna kaa hesha in nafta naaxintii ale una niyadaana naqata natnigan qurmoonka badano nabagaana ayaa unku nusreeyo waay nimiyow nacasnamuwa naftigee kuwa gota ay naqnay adduunkaba intiina muslima ka nooli naasirkii nucuumi nicmo badanana sii nag hori in nag dambi ninshaani oo tiya nurowtay xolagya naaxin naaskia nin ermaatowne wada aana nuuga naqan nicmooleytaas nooca kumada haddii una kaniyi furnaano nag inaagbiyaale kanudanaano sida nooyada geela oo kale noo tabtay haniing nag nigeysi aynoo dhungna nuugday haniing maalle una gurno nig inaagbiyaale kanudanaan nabaga dafaacisha inuun quraan ariis ayba ku kaniyi furnaan nimiyahow nacasnamuu nololan adduunya neecaw macaan in nuxur la sheega male ay naqnay adduunka mantiina muslima ka nooli naftamadii un wayna naxashkanini dubo iilka lahaninabo aqrabada hanagato nakiir iyo munkar kooyaan waa nabagana na weydiyaawo naxdiinta qiyaamo musqaanto markii una nagalle oo naftay naftayta geesha kii naftiisnin horaayiyo waa nabaga nusqaantay nagalle naxariis i shafaacadiis una nacimajinaad inuna kalno naasarkini cafiyo naago xural inga kala naalo nata una nihaysagnoa haddii natnagaan qurmoonka badanna nabagaana aaya unku nusriyayo waay naciimajinaad nuuro malka daarayo ay naqanay adduunyada bantaydna muusama ka nooli warka nuxurshay intaasaa may haka nusey regnaasiyare eh nafta ilaahay ku gadadeen naxri duuna naxri kaale waa nabaga dafacohay nacas karashte nacas makaroon eh an nab laha kasoo nakatiigi laha kay gobodo lamaada nuuro nambardiyasho le kooka dhow nugeelasana nabaal le koo geli ama nalkale hoos fadhido neecawka ina nux nuxsiga adadiida ma adduunyo in adag nolofayl ka noolata naal inaaraki goota naargala makoronshe salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa namadoon ibraahim shaacirul islaam codad kale ayaan idiin soo gudbin doonnaa habeenada nagu soo wajahan insha allah guud ahaana barnaamijka dhuuxa waa naga inta dhammaanteennaba fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فمنه ارتويت أنا